munaasabad ballaadhan oo lagu xusayo maalinta qaxoontiga adduunka ayaa ku qabsoontay xerada dhadhaab ee dalka kenya iyadoo wakiillo ka socday dowladda kenyana ay shaaciyeen in qaxoontiga loo ogolaan doono in ay ku socdaali karaan dalka intiisa kale warbixintan xeryaha dhadhaaba waxaa ka soo diray cabdisalaam sanas oo v o a halkaasi uga soo warramaa dhadhaab oo ah kaanka ugu weyn geeska afrika ee martida geliyey qaxooti ka soo qaxay dalal kala duwan waxaa maanta lagu qabtay munaasabad baaxad weyn oo ka qabsoontay xerada ifon taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala matalaya hay-adaha samafalka iyo dowladda kenya ee martida gelisay qaxootiga ku jira xeryaha xuska maalinta qaxootiga ee sanadkan oo halkadhigiis oo ahaa rajo ku noolaanshiyaha qaxooti aan dalkiisa joogin ayaa ku soo aaday iyadoo xeryaha dhowaan laga qaabilay qaxooti ka badan boqol kun taas oo ka dhigan in weli barakaca ka dhasha abaaraha iyo colaadaha ay yihiin kuwo aan xal loo helin munaasabadan ka dhacday xerada ifa ugu horeyn waxaa hadalka ka jeediyey bobokan sam oo wakiilka ah hay-adda arrimaha qaxootiga adduunka ee u n g r
anigoo matalayo ninka hay-adda unhcr u weyn xerooyinka dhadhaab waxaan hortiinna u taagan yahay maanta inaan aan munaasabadan u dabaaldegno maalinkii qaxootiga adduunka halkudhiga sanadkan sidaad macnaha aad aragtiinba waxaa weeyaan macnaha wakti kastaba qaxootiga inuu raja uu ku noolaado raja uu ka qabo meesha dalkiisa dalkii hooye uu ka imaada inuu mar kastaba uu raja uu ka qabo saasaa halkudhiga sanadkan eh waxayna ku rajo weyn yihiin maalin maalmaha ka mid ah dalkii inuu nabadgelyo ay ka dhici doonto dhinaca kale kuulow ibraahim xaaji oo ku hadlay magaca dowladda ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad si weyn u soo jiidatay maqalka boqolaalka qaxootiga ah ee soo xaadiray goobta ay munaasabadu ka dhacday kadib markii uu ka dhawaajiyey in la dhaqangelin doono sharci qaxootiga u ogolaan doono inay u socdaalaan dalka qaybihiisa kale so marka soomaali weynta waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow meesha ah joogtaanba inaan amnigeenna fiidsanno maantana waa world refugee day mar dhow taarikh siddeed bisha soo socoto waa refugee act waxa la dhahaayo ayaa implementation la samayn doonaa waxaanayto xerooyinkii waxaa la dhahayo waad ka bixi doontaan movementkiina yacni free ay noqon doontaa dowladdu waxay ku qasbantaha inaad yacni dadkan kala deegaanka aad wada yacni aad ganacsi wada samaysataan aad isguursataan aad wada joogtaan waa aktigaas ay ku jirtaa soo marka laydinkuma cadaadinayo hadda kadib inteed u socotaa maxaad samaysaa waxaa laydinkuma qabsanayo dad baa noo imaaday weli dad baa soo socdaa intaas soomaali iyo waddamaha dad kala imaadeen aa wada joogaa marka waxaan taxgelinayaa ummadda soomaaliyeed iyo kuwa kaleba inaan amni aan fiirsanno dhinaca kale maamulka xeryaha ayaa u mahad celiyey dowladda kenya ee wakhtiga dheer martigelisay qaxootigaan ku jira kaamka dhadhaab
dowladda kenya waannu mahad celinaynaa maadaama soddon sana soddon iyo saddex sana ay nagu soo dhowaysay dalkeeda oo ay nabadgelyadeenna iyo ammaankeennaba gacanta ku haysay aad baan markaa ugu mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga ammaankeenna ay gelisay way ku mahadsan yihiin ta kale uns r ayadana waannu mahad celinaynaa soddonkaa sano ee xarooyinka dhadhaab aan joognay ayadana waxay dadaal iyo juhdi ku bixinaysay inaan helno nolol caafimaad cunto dhan kasta way ahaatabo inaan helno hoy musqulo waxbarasho nooc kasta oo nolosha ay u baahan tahay inaan helno ayaa iyadana dadaal ku bixinaysa ugu dambayntiina siyaad toban aadan oo ka mida jiilka ku barbaaray xeryaha ayaa fariin xooggan u diray dowladda soomaaliya isagoo dowladda ka codsaday in dadaal badan lagu bixiyo qaabkii qaxootigan ay ugu laaban lahaayeen dalkooda hooyo dowladda soomaaliyeed iyo si guubda shacabka soomaaliyeed soddon sano iyo ka badan inay qaxooti daafaha adduunka ku ahaadaan waa nasiib darro waaye arrintaa marka waxaan dhihi lahaa caqliga hashfaacan u shaqeeyo saddex soddon iyo afar sanaa meeshaan maarata ay bulshada isku umaynaysa dabaaldega xaarada ay ku maamuusaysa marka in soddon iyo saddex sano in ka badan ay xaara qaxooti dad soomaaliyeed ay ku jiraan waa nasiib darro aada u weyn waa dowladda si gaar waxaan leeyahay in ay maarata nidaamka dowladnimo soomaalida ay maarata si hagar la-aan ah ay ugu shaqayso dadkeeda daafaha adduunka ku dhibaataysanna ay noqoto dowlad ka warqabto u doodi karto xuquuqdooda kana taliso sidii olaale sidii ugu wanaagsan ee dadkaas ay ola soo laaban lahayd mustaqbalka cabdisalaam salas v o a dhadhaab kenya